annagii iskuday aan samaynay markaan la hadalnay walaalaheen shantii xubnood labana madaxweynaha iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo baarlamaankuna ay ahaayeen isku aragti madaxweyne muxaha ku-xigeenkii madaxweynaha iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisii saddexaadna waxa weeye dhinac bay ahaayeen khilaafku wuxuu ka yimid asalka ahina waa shantaa xubnood weeye galmudug sida ay ku timid nin waliba waa ogyahay waxaa leeyahay haruub ninkii soo lise la ogyahay ninkii rabaa ha sido yacni dhibaato intii u soo gashay ee soo gaarsiisay meeshaan yani waa la wada ogsi qof waliba waa ogyahay laakiin lama wada xusi karo galmudug dhibaata awal bay waxay la liicaysay afar dhibaato ayay la liicaysooo la sakaraad ahayd oo sariir la saarnay waxay tahay afartay dhibaato degmooyin badan oo ka mida reer galmudug reer galmudugna xaq ku leh shabaab baa haysta oo toddoba sano sideed sano ka ilmo dhalay oo la haystaa oo aan la odhan war yaa naga maqan isma ihiin lama odhan war maxaa naga maqan lama odhan intii wax dhisatay baa qamadhuursato madaxaas gashatay galmudug markii la dhisay labay u ka qaybsanay qayb baa maqan waxaa maqan walaalaheen ahlusuna waljamaaca oo degmooyin iyo maamul dhinac kala jira oo ahayd maalintii halkan lagu unkay in la doono ahayd weli inaan lagu guulaysan waxa weeye waa nasiib darro kale